bismi illahi raxmaan raxiim maanta oo talaado ah sagaaliyo tobanka bisha juun labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaan halkan xarunta villa hargeysa ee guddoonka iyo guddiyada golaha shacabka aan ku qabanaynaa waxa weeye war-saxaafadeed aanu uga hadlayno habdhaqanka ciidamada amisom ee ku sugan dalka soomaaliya gaar ahaan caasimadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxa ay ku sifoobeen amisom ama ka muuqata isbeddel ku yimid dhaqankii ay kula dhaqmi jireen madaxda mas-uuliyiinta ha ahaato aqalka sare ha ahaato golaha shacabka xildhibaanada iyo senatarada iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed oo ay ka muuqato dabacsanaan oo ah xagga ka amar qaadashada ama la shaqaynta hay-adaha dastuuriga ah waxaa noo muuqata in ay gaabis ku jirto wada shaqaynta ay la leeyihiin guddiyada ku shaqada leh difaaca iyo amniga ee golaha shacabka oo ay ka gaabsadeen ama ay diideen in su-aale laga weydiiyo cabashooyinka ka yimaada shacabka ama mas-uuliyiinta soomaaliyeed waxaa muuqata in ay sii xumaanayso wada shaqaynta iyo xushmada ay u qabaan mas-uuliyiinta xasaanadda leh iyo shacabkaba waxaan arrintaas iyada ah aan u gudbinaynaa madaxda midowda africa iyo mas-uuliyiinta siyaasadeed ee mas-uulka ka ah amisom oo uu ugu horeeyo safiirka midowda africa in ay jawaab deg deg ah ka soo bixiyaan cabashooyinkii loo gudbiyey ee ka imaanayay mas-uuliyiinta heerarkooda kala duwan iyo guddiyadii la shaqaynayey cabashooyinkii ka soo bilowday sanadkii hore ilaa iyo wakhtigan hadda aan joogno oo ay diideen ciidamada amisom in ay ka jawaab celiyaan ama guddiyadii wada shaqaynayay baarlamaankii sagaalaad in ay ka wada shaqeeyaan sidii wax looga qaban lahaa habdhaqanka iyo asluubta ay ciidamadaasi kula dhaqmayaan shacabka iyo mas-uuliyiintoodaba waxaan caddaynaynaa jamhuuriyadda federaalk soomaaliya inay tahay qaran madax bannaan oo leh waxa weeye jiritaankiisa iyo haybaddiisa dalkan cid nooga sarraysa oo la xisaabtankeeda iska leh ma jirto ama ha ahaadaan soomaali ama ha ahaadaan ajinabi waxa weeye xalane iyo erebortka iyo eriyadaasi waxay ka tirsan tahay jamhuuriyadda madaxa bannaan ee soomaaliyeed ajinabina ma leh amisomna waxa weeye mas-uuliyad gaar ah oo ka saarana ma jirto kamana xigsan karaan ciidanka qaranka ama mas-uuliyiinta qaranka intaba waxaan caddaynaynaa amisom iyo mas-uuliyiintooda midowda africa ahba inay u hoggaansamaan sharciga dastuurka iyo xasaanadda dalkani leeyahay haddii kale waxaa ka iman karaya cawaaqib xumo wada shaqayn la-aantaas waxaa noo muuqata inuu daldalool ku yimid waxa weeye war isgaadhsiintii iyo xog kala qaadashadii ka dhexaysay qaybta amisom ee la shaqaysa baarlamaanka iyo kuwa xaruntooda dhexe ee xalane ka wada shaqeeya taasoo keentay in mas-uuliyiinta eerboodka aadaya ama shaqooyinka u tegaya waxa weeye xafiisyada aanu ku leenahay gudaha xalane in laga joojiyo oo ay sidii xorta ahaa ee ay ku shaqayn jireen ay ku timid isbeddel aada iyo aada u weyn amarkaas meesha uu ka yimid in ay african unionku midowda africa iyo amisom ay u caddeeyaan golaha shacabka ayaa si deg dega loogu baahan yahay waxaa sidoo kale jawaab celin rasmi ah aanu uga baahan nahay waxa weeye mandatekooda oo ku saabsanaa inaanu la xisaabtankooda anagu leenahay iyo in guddiga difaaca oo guddoomiyahooda uu fadhiyo garabkayga midig iyo guddiga amniga oo uu fadhiyo guddoomiyahoodu garabkayga bidix oo ay waxa weeye wada shaqayn iyo isla xisaabtan ka dhexayn jirtay waxa ku dhacay isla xisaabtankaas iyo amarada ay ku shaqaynayaan ee ka hor istaagay ama ay ku diideen in wax laga weydiiyo habdhaqankooda iyo ka jawaab celinta cabashooyinkooda arrintaas waxaanu u jeedinaynaa inay jawaab degdega ka bixiyaan wada shaqayn iyo isla xisaabtan ka aanu ku leennahayna in ay u hoggaansamaan arrinkaas ayaan doonaynay inaan la qaybsanno shacabka soomaaliyeed baaqaasna aan cod dheer ugu jeedinno midowda africa iyo mas-uuliyiinta ciidanka amisom in ay u hoggaansamaan sharciga dalkani leeyahay iyo sarraynta dastuurka arrinkaas ayaan doonaynay inaanu ogeysiino labada guddi ee arrintaas u xil saaranna waxaan faraynaa inay dabagal ku sameeyaan oo ay jawaab celin degdeg ah ay ku soo celiyaan guddoonka golaha shacabka wixii ay arrintaas kala kulmaan waxaanna jeedin doonnaa hadduu ilaahay yidhaahdo haddii ay wada shaqayn la'aantani ay sii socoto waxaanu qaban doonnaa war saxaafadeed labaad haddii uu ilaahay yidhaahdo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu